taala naftaada gumaysaad ku noosho dadkaa kuu garaacdo guddoonkooga mooye kaa garaysan maayaan waxaad adigu goyso kani waa gaboodiyo agaasimaha guud iyo kanaa gobolka haystiyo kani waa kumeelgaad gabadh weeye tanuya ha ka furin garayskiyo kani waa gaboobo isna lama garwaaxshiyo waxaa tahay mid guban oo geestaysa lacdaba qaanuun gafaartiya dhaqan lagaga gaade maad galabsan howlaha kugu gaardiyaaye galbiskii adowgaa goco oo ilmeeyo hooyadaa u goohoo galabtay gudihatiyo eersa uurgalkaagii garaadana naftayda gelinkii ku dhaafaha gallad weeye hooyato taariikhda guunta ah wakti aad gandoodo ku galbada cayaari hurda kama go-ayso adiguna garaadlay haddii laysu geeyo laysu guursho maalmaha intaad intaad intaad gogosha jiiftiyo inta aad golmoontee waxgasiimanaysaa goyaal badan tagaaye goormaad werweriyo warshadaad iskalino waxaan gama aqoon oo noqon gaaja karino iska saari gowsaha iyo oonta gowsana buud maasadan labaad ayaan jeclahay inaan geliyo waa maasada la yidhaaho dhalaanima hufnayda waa isla habeen bay soo baxday lixdii julaay saddex iyo toddobaatankii heestaa garaadana bay la habeenahayd caruurnimo haa marka caruurnimada wanaagga lahayd baan kaga hadlayay wuxuu yidhi gare oo hadraawow waxaan ahay hayaanoo hayin gibil madiido waxa raatiyeyno hoobalgeed adagii qarqarsiye habeenoo habsamaan kabaallada haamaha ku giijo wixii lama huraan iyo surraddii habeeyo kabadoo hariiriyle hareeraha ka mujo haybadiisa yaabto guradiisa hooy iyo hurin iga dhigayo anigoo waxaad yahayn hurdadii saaro hardafkeeda beeshiiyo habqanii baxaayiyo dunuunuca horweyntaan humaagii ku salalo hogolbiyo dhigeediyo inay hawgar joogaan inay dawr haystaan iyo inay habaabeen in hadhaa dambeeyo higsad ay yihiin iyo in handaadu jiro oo kii haleyni karaya hananaya maatada halka laga qaxaayiyo hiriishadu dhankay tahay inkastoon hawaawilay hadalku waxa waayo talawa iga hoostay garo oo hataawow heehaabad baanoo wakhtigaan haleeyey hore aan u lumiyey hordhiciisii laacaan hirtaanyadiisii weli hibanayaayo hilaacii dembi dhib aahiyageyga qaadeen maalmihii huleelaya lalaanima hufnayda tii oo hirdoogliya reerku hoose yaallo seermaweyda hoorto gugu uu hagaago harad iyo jidhaamaha calcalyadu hadhayso aniguna hafraa iyo ku dhex jira haweenkoo dadku ii haweeyo hawlay dirayno hadhacooda kaymaha shimbiraa la heeso hanad kale inuu jiro haabkayga gelino keligay haliyeeyaa wax kaskuy haleelay dhalaanima hufnayda hooyaday dhabteedii ma hilmaami kara oo horaadkii wacnaayeen u hamuumi jiray hooda laguma waacaqe heensadee duxdiisiiyo marka aan hintaaqmaba hooboodii adoogay hadbay igu sabaayiyo gayaankii hablaayeen la halmaali jiray ee go ay hagoogtaan huwan jiray barkayga huri jiray la goodaa halaq baa sidaan ahay hadda iga ordaayo dhalaanima hufnayda hiishiyo sifaarkaan hangaafaha biciidkiiyo hudin jira ugaadhoo hiirta iyo arooriyada heegan baan ahaayo halka galay kulaylaha hanfiima karayno hinraagga daalkiiyo maaqoon haraadkee dhalaanima hufnayda haddii aan ismaro oo cadhahiifa gogoshana hooballayda luuqdiiyo heelliya ammaan baa layla heelanaayo heesaha xasheerka iyo haaneedka dhabarkaa inta leehadoodilo laygu heesi jirayo waxaan hadima geysta iyo hagardaamadayduna hadur bay ahaydo anigoo hidqadayoo surbiyaankahaaga kolkay ii hudhaanee hamda igu ilaahdaan hambadaydii aan nacay ku haliili jiray dhalaanima hufnayda dunidane halowdee haabhaabanaysiiyo waxaa lays halaagee hingaluu bateenee hilibkooga maatada haadda loo shideeyiyo waxaa hiilka joogee laysaaray boqontee bari dhexe hulcaayiyo hubka laysu qaatee madow laga hawoodiye sancadaa habaaran isku haragooyen habaaskani daluumiyo waxaa geesi hoydee hootadu wareyntaan isu haystaeyahanow maan hadayna adduunyada waxaa hoob dhacaya dhalaanima hufnayda imikaan habsooboo wakhtigay halgaado haydaan ayaamuu inay igu habsiiyeen ilayn dhuur hadhkeediyo waa hadhuub dhalaannimo guntu ay habaysay goormaan hambaabir hiirdays inaan ahay doobtay hugmayso in hadaaqi uu lumay xaqarkaad ku garataa maxaa helay codkaygii buurii hilay soo hortay jira ka quustaan maandha halabsanaye mar haddaana gaadhayn maxaan ugu handanayay haatan dhalangadoomo cadalool ma haybsho kuma hiilo qooqo madaxayga haray himladu u yeesho hami bay lulaayo in garaadku halis yahay hankaygii yaraabaa kolba heer durkaaye waa maxay habaarkani maansadaa waxaa la yidhaahaa dadaalnimo isnayda maansada kale ee aan raacnaya waxa weeye maanso gaaban oydoo jiifta ah oo la yidhaahaa maxaa laygu digayaa oo uu kaga hadlayey tasaa-ul wax isweydiinahay dabeecadda iyo natuurada uu iska wareysanayay waxay soo baxday toddobaatankii bishii maarch wuxuu yidhi cadceedahan dawaafiyo nin lagigay ku daalayay dirirkiiyo laxaa iyo dayax yaho maxaati yaa wada dabayla xadigtaa dagaarayo kuwa ay la daris tahay ma dareelo madan baa duqa iyo sacaa iyo diilimaa habaar qabe waktiyo howdacdoodiiyo ma haysaa dadkoodii haaweyda duushiyo durdurkiiyo biyaa iyo waa maxay dareebada badadiiho maxaatiin yaa dunidan maamula daayaca ku nooshiin muxuu uga dan leeyahay dabqashadu maxay tahay doogtiiyo bukaankiiyo sida loo dibaaxshiiyo waxa uu dareen yahay werideeqa maa helin geeridu ma dacarba ma ifkaa ka doorroo maxaa looga didaya anigoo dalqabad oo degan baan ogaaday duxda noloshu leedahay weli weyga didaya duugeedu waa maxay maxaa duxda noloshu leedahay weli weyga didaya duugeedu waa maxay diimahaan ka yaabay yaa diray rasuulada damal iyo firdowsiyo dood iyo qiyaamiyo ma jiraa dabna areegto maxaa lagu dambaabaa dawga sani muxuu yahay anigaaba dudaya maxaa laygu dilaya maxaa laygu digaya imsaanin dawsara ama caalin doodkara dunidan isdhaafka ah daldalaad ku beegsaday aniguna darkoogii iminkaan durduurto docda aan u jeediya garan maayo dawgee dooniday sidataa dalow haygalalise diidaya ayaamu waxba yaydaatiinbu maansada waxaa yidhaha maxaa laygu digaya maansada aan raacinaya waxa weeye maanse la yidhaaho mahmaahihii darwin darwin wuxuu ahaa nin ka hadlay nadariyadda nolosha iyo halganka ka dhexeeya wuxuu yidhi duni yahay mulla axdiya lahayn maydhax laga dirto sida igu maqaalo ah haddaan mala hubeenoobin milicdiiyo cadceedda ahayd muhollinkaagii idinkoo midkaa qura ah oo magac la hoo taagan wax la yidhi rajid meerayaa kaa marorsaday oogadaada mootani haddeer dhagaxaaga miigani haddeer wuu milaan jiraye wax la yidhi kolbay miidahay maacidaa tahaye wax la yidhi marbaad weer lahayd maayad fara weyne wax la yidhi marbaad sidaa maraaq magana ognayde masalooyinkay kaa warsheen mudanti loo aayay meeshiiyo intaad umanayd maanta iyo haatan oogadaada mootani kulay juhmaduubaato qiiqaad maqiiqdiya dabayl mirasho daynaynin matagaa gubteed iyo kolow kiciyo buurmuusan mahiigaan kolow kugu furmo lagugu maasheeyo iyo maruucan kuba gaagaxoo mayigu kaa ogmo intaa midab gadoon baad ahayd saw mariyeen ha yeeshe ee halkii igu mudnayd maqan xogteedii anuunbaa ismara dhaamiyey mooyisaa tahaye xilxidhaale waa lagu murugaa lana miguushaaye madaxma laha faalladu haddaan laysa meel dhigine maamuus wuxuu hadan lahaa muune laga waayi nin kastaba maroor iyo sibay wax ugu muuqdaan maldahaaga hoosiya sirkaa mudan ka joogaan muftiyadu ilaah baa yidhi maragu keeneene qaar kale mayay leeyihiin laysna mari waaye magangooya weeyaan hadda halkaan maan maandha gudayaay maasaarta duniya liqeen loo mutuhis waaye nin dadaada loo baanahay mee qasana weeye marinkaad ku joogtaa hadhow meeshu ku afyelan maaree xogtaadana caddee laysna maanacay malaayiin gubaan soo jiree maanta maan dhalane maadkaa dushaada iyo dhammaan moodka iyo noolka buuraha madiidiman biyaa lagugu miisaamay hadigan hadigahan mushaaxiya laxaa samada meeraaya dayaxani maraykan iyo ruush malabka loo saaray miidhaa iskuutiyo wixii falaga hee meera marka aan jaleecaa indhuhu muhasho noogaane malahayga raas baanu lahay duul mataana ahe arjidyada melmelan baan ku yidhi maxamed xaajoowe gara oo madheer waxaanu nahay mawjadaa kaca eh hadba muunad gaaraan lahaa meel miyuudugi gara oo madheer waxaanu nahay mawjadaa kaca ee caamaduse waxay moodayaan doodma keekiyeene hadba muunad gaaraan lahaa meel miyuudugi mugdi raagay jiilaan mugsaday barafka oo meersan wacdarihii nafuhu soo muteen mahadha weeyaane malow iyo kalluun iyo kolaan midabka heedesho iyo kolaan hawada mayracdo keynta mulaciyey raxanraad waxaan soo maraan madaxu keenayni tartankii muddada dheer socdee lagu maray beelay mitidkii adkaystay iyo ninkii muruqla mooyaane maxastiya inaan loo lahayn maato kala daadsan mahmaahihii dhaaruubaa i markhaatiye milgaheeda duniyay gabtay ee maagga igu beertay anoo kuu martiya baan arkay maanka kuma hayni maskaxdii i keentaan rabaa inaad macnaysaaye bal waxay muraad iga lahayd mari dabugteed
gabaygan la yidhaahdo ha ku oomin oo ujeeyey yamyam abulqaadir xudasi toddobiyo tobankii bishii labayo tobnaad toddobaatan iyo lix waxa uu jawaab u yahay gabay la yidhaahdo araakood oo isdhactiradda ku jira la tiriyey ninka la yidhaahdo maxamed xaashi dhamac gaariyana ku magac dheer ha ku oomin tixla la yidhaahdaa waatan maansada abuurkeeda iyo alifka geelaarka erayada wax saamayn kariyo arag ifaalaynta baryahan inaan aawilaasaada kuma oole orka baxay dhawaaqii arlada ila ka soo yeeray uugaabadiiyo qayladii laxawga ii keentay halqabsiga abwaankii i yidhi alif kalaan baanay ayaa igu abuuraya tixdan uurka kuma hayn gaariyow alaakood maqliyo idamadaadii iyo utun iyo laf boogaysan iyo damaqday intiiyo arrin aan qarsanayaad fartiyo muruga aasnaydi arrin aan qarsanayaad fartiyo muruga aasnayda ee dhigu qaboobaad sidoo waan dhexdaysnahaye bali maqal ujeeddada marbaaba aan baqaaday ifka noola joogiyo halqiga aadanaha sheegta isir iyo qaraabay kurtood wada arooraane ehel iyo xigtay leeyihiin uumiyaha qaara isbahaysigooday dadkuna ku intifaacaane ugaar iyo waraabay noqdeen ood xigeennadii iyo abtirsiinyaheenna u gala ururka xoolaade ari iyo lo'baa noo taroon ehel wadaagnaaya adduunyada ma dhaamaan kuwaad ababinaysaaye waa niman caqliga loo dhashaa in kaleeyahay waa niman caqliga loo dhashaa in kaleeyahaye waa niman awow iyo awow arah u taagnaaya waa niman adduunyada jibtiyo nolol aan eegaynay waa niman ninkii ku akriyaa eedayaa hadale waa niman arsaaqdoodu tahay been la iibsado ee waa niman ogaaley u rara awta reernagi arbe iyo libaax iyo haddii aad dhashaa taliyo nebiyada ilaah maxamed iyo aadan iyo ciise haddii uu midkood iman lahaa arabkan aan joogno waa niman arjuun ilaa xaqana abid aan yeeleena ukun curura waa niman qabo urka loo dhigay oday iyo abwaanaha hortaa odayiyo abwaanaha hortaa oosha soo gala ee rag aqoon leh baa yimi dhulkan ugatadu taalle iyadoon midnaba laga aflixin eedna loo turiyey nin waliba siduu u ordayay ilka loo qoday indheergaratadiiyo buunigii la itibaaxayay sahankay aqoonta u direen sheeg abaar culuse indhali'i ka dhagali'i ayay ku afti keeneenee kollay anigu kana aan idayn waxay abuuraane aydiyo shaxdii laga yimay dib u abbaareene abkusiiyahii bay qoraan ina adeerkiiyo awow iyo haddaad awood iyo haddaad adigu tiri laba itaal yeelo umadnimo haddii aad istiri wax u ilaalayso ubixiyo udgoonkaad wadee damal ursiinayso adoo yidhi indhoolow shimbiro beerta ka ilaali arrinkoodu taa kama dugnee ha ugu urogoonin suqaraab albaabkuu furiyo meeshuu ka abbaaray dareenkii ogaanshaha markaa uu miyihii joogay xumahay ka eegeen ra'yina ra'yiga uu abaabulay aqoonsada naftiinnay ka timi iilashada jeele aagaankii loo shubay suntii muu akeekamine wuxuu dhimasho aaminay markay ka aflaxeen qaad aagaankii loo shubay suntii muu akeekamine wuxuu dhimasho aaminay markay ka aflaxeen qaade ayaantaa halkay marahayeen nimanka eedoobay qarni iyo labaan eegayaa inaan ku adnaayo afka labadii jaan iyo haddaad orodo taagtaada habaaskiiyo awaaraha haddaad uula soo kiciso daruuraha agtooda iyo haddaad samada eedaanto shay aqoon ku saabsanay inuu ururkan saameeyo amay ubad u kaydhaan gadaal nooga iman doona ha ku oomin taa lama idee hana isweydiinin saddexdaa haddaan kuu iltiray maansidaad ulatay saddex kale afeef baa habtee ii fur maqalkaaga adduunyadii lasoo maray intuu uu miyuhu joogay abaaruhu kulaylkay dhigeen sidadii iimowday abaaruhu kulaylkay dhigeen sidadii iimowday oonkiyo hafigii lala kulmee lagu ugaarooday
waxaana inoo sheegi doona yuusuf shaqaalis mutag
ka ildadan ogbaadkiiyo nimcaduu helay asaagoode oo masooraha laga tegiyo ayda iyo boorka garashada arradan baa halkaa loogu awdalaye ururkiiyo xiddigaha cilmigu sahamiye aaday afagaalada iyo diriirada lagu agmeerayo dayax oogadiisaa la degay dayaxa oogadiisaa la degay waa la amankaage ma rumaysna aadana jira aadan akhri maarifa eg ma rumaysna aadana jira aaday maarikha e aboolaha waxay moodayaan hadal idaacaade si teknolojiga loo unkaan lagu abuurayna hindisaha la uus miirtay hindisaha la uus miiray iyo nolol la aabeeyo ku adeegashada sayniskay mala u haystaane hadal iyo af maran bay intaa awda la hayaane aayaha inay wax u tabcaan waa aqool culuse afris iyo waxa meel ka adag buura la afuufay ama ay ahaysiin karaan niman awood yeeshay riyo uur ku jiro iyo bay la tahay ubad hadaaqiis caleelaha habruhu ay lulaan aaminkood noqoye ha ku oomin kaad ku akhridaa ka aqbali waaye saddexdaa haddaan kuu iltiray maansidaad irisay saddexdaa haddaan kuu iltiray maansidaad iriiray saddex kale afeef baa hartee ii furmaqalkaaga saca ubadka jecel weylahoo idilma nuugaane saca ubadka jecel weylahoo idilma nuugaane oggolaansho fiisa uu rabuu dhibaha siiyaaye awliyada dadkaa wada noqdee ku andacoonaya uunsiga iyo fooxaa la shiday uudka iyo qiiqa ubad iyo salaad iyo wafdiga duca ducada aamiinka bishaarada habeenkii iyadu kay u durashayso inay tahay astaantii waxsida waynu aragnaaye aaqiro ka hoosaysa oo laga itaal gaabtay ujeedooyin lagu laabayaan kaad ogsoonahay baadida abaajiday riyada baadida abaajiday riyaha shalay aroor goosmay raxan uu bataa waa u halis qaar hamuun qaba ee ma bariyo eebana haddii loo irkada diine aayado ma baajaan naftii idinka loo wado e islaamnimadu may fulin may fadhin inay idan dul joogaane shaqaystoo orday tiri hadday raacayaan amare madahayga loomaba akriyin tayayidayaane madahayga loomaba akhriyin tay ayidayaane waa adigu yeel waxay guryaha uga inshaadaane mayd uu abuuro cunay kuwaa nolol ka eegaya ha ku oomin naanida aad tidhi waana iga yeelay saddexdaa haddaan kuu intiray maansadaad unugtay saddex kale afeef baa hartee ii fur maqalkaaga allaahu akbar waa magac itaal eebba leeyahaye insha allaahu iraadadowna waa amarku doonaaye aamin iyo sugnaan baa kuwaa la isticmaalaaye ha yeeshee awood lagu dalbaa waa afkala qaadi ha yeeshee awood lagu dalbaa waa afkala qaaday taladii kuwaa agamaree garashadii iilay ilduufkiiyo macnaha ay jabsheen oo aqoon xumo eh wax kastoo adduunyada jiray eber ka joogaane cidla inaad abbaartaa ka roon eedda qoradaase nin kastoo abaal taaray yidhi arax ka naafowi nin kastoo abaal taaray yidhi arax ka naafowye urugada inaad sii wadiyo oohintiya ciilka iyo aamusaad ciirsatiyo daawashada eelka labadaa irdaha kaaga furan aragtidaydiiye ku aroor ilaaladu midkay ku odolasiisay saddexdaasna halkaa ayay ku dhammaatay la yidhaahdo ha ku oomin xaalkee bogtay